waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali
sida aad ka maqasheen shalayta hay-adaha caafimaadka dalka waxay xaqiijiyeen in wadanka laga helay kiiskii ugu horreeyey ee cudurka loo yaqaano coronavirus waxaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan ugu baaqaya inaanay walaacin balse ay ku dadaalaan inay muujiyaan foojignaan dheeraad ah dowladdu waxay diyaarisay waxyaabaha muhiimka u ah sidii looga hortegi lahaa cudurkan iyo qaabkii aan u wajihi lahayn xaaladda ka dhalan karta dowladdu waxay hirgelinaysaa xarumo aan ugu yeeri doonno xarumaha badqabka oo ah xarumo aan rabno in lagu haayo dadka aan isleenahay waa in la karantiilaa inta la hubinayo caafimaadkooda ilaa iyo hadda waxaan rajaynaynaa inaan samayno ugu yaraan labo ama saddex xarumood sidoo kale waxaan rajaynaynaa in isbitaal martini aan si gaar ah uga dhigno meeshii lagu daaweyn lahaa bukaamada waxaa ku socota shaqo qalabayn iyo maalgelin si uu ula tacaali kara isbitaalkaas dhibaatooyinka ka imaan kara cudurkaas haddaba si aan ula tacaalino xaaladaha ka dhalan kara cudurkan loogana hortago waxaan ka codsanayaa shacabka soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogaan inay raacaan talooyinka ay bixinayso wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha dowladda ee howshan ku howlan si marka aan uga hortagno cudurkan waxaan caawa halkan shacabka soomaaliyeed u sheegaynaa in la xidho iskuullada iyo jaamacadaha laga bilaabo maalinta berri ah oo ayna xirnaadaan shan iyo toban maalmood kadibna ay ka sugaan warbixin dheeraada dowladda soomaaliyeed sidoo kale waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo dhammaan kulamada waaweyn xafladaha iyo isku soo baxyada fagaarayaasha si looga hortago cudurkan foojignaantana aan u xoojino dowladdu waxay kala shaqaynaysaa arrinkan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada si aan u muujinno wax kaqabadka cudurkan waxay xukuumaddu maantay meel gaarah dhigtay shan milyan oo dollar oo ah lacagtii ugu horreysay oo u qoondayno oo lagula tacaali doono cudurkan lacagtaas waxaa waxooga qaban doonaa qof walba oo soomaaliyeed oo dhibaata ka soo gaarta cudurkan meel walba oo ay dalka ka joogaan haddii ilaaha sidoo kale waxaan wadahadallo kula jirnaa hay-adaha dhaqaalaha adduunka si aan uga helno caawinaadii looga hortegi lahaa cudurkan dalka soomaaliyeed oo dhan waxaa kaloon sidoo kale la fariisanay oo aan talooyin isweydaarsanay gadacadsatada soomaaliyeed sidii iyadana aan u xaqiijin lahayn saamaynta cudurkani uu ku yeelan karo dhaqaalaha oo aan uga hortegi lahayn
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho